بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد أن المشتق ما عندنا يسأله أما ميش مركي سومر إن مشتق إنه قصف فسنة سفد إنه تاي سوما ما هو اسم كوا اسم كلا لغو مغعاوا يو إيه ومشتق أكلك صوتهم بشيء سفد على لغو مغعاو سنة قصف سنة سيدا صواب كوا أن المشتق اسمك اسمك الله إيه دال نحو تسيني على المعنى المشتق منه كان حقي سيلك صور دم بشيء أو أه إيه صفة وي صفة آية كو صفة سنتاي الله وي اسم كاني مركة أقل لك صور قاتي صفة الله كيف إيه لك صور دم بشيء وي إيه لك صور دم بشيء اسم كاني صفة الله كو صفة سنية هي لك صور دم بشيء معنا وي اسم كاستن وحا متضمن يهي صفة صور مرنكاس هذا لكن ميشي وعلى قوالا isimka markii waa laga soo ayaa lagu magacaabayaa daatada sifada ku sifaysantahay lagu magacaab lagu magacaabayaa laga soo dhambashay macnahaasi ayuu qabaa macnaha ism sifadaasi ayuu qabaa waayahay qaala almusanifu raximah اllahu tacaala faslun alطaa'ifatu athaalitha daa'ifadii saddexaad oo min dawaa'if اlmucatila mucadiladii daa'ifooyinkooda ka mid ah khulaatu ljahmiyati jahmiyada ama jahmiyiintii kuwoodii xadgudbay waaye iwalqaraamidati iyo qaraamido waaye iwaalbaatiniyati iyo baatino waaye iyo waman waa qolo qoladaasoo tabica raacday hom qoladaan la soo sheegay jahmiyada iyo qaraameetada iyo baadinada raacday sida kal falaasifa oo kale wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi caleyh meeshan kaga hadlayaa kooxdii saddexaad ahlu tactiilka afar nooc ay ahaayeen afar daa'ifo daa'ifada koowaad waxay ahayday alashaacira daa'ifada labaadna waxay ahayday almuctasila daa'ifada saddexaadna qolaatu ljahmiya walqaraamida walbaatiniya waman tabicahum way daaifada afaraad waa noo imaan doontaa insha allah addaa'ifatu athaalitha daa'ifada saddexaad ghulaatu ljahmiyati jahmiyada ghulaadkoodii waay kuwoodii xadgudbay huluwa ay sameeyeen maxay ku xadgudbeen he fii asmaa'i illaahi wa sifaatihi asmaada alle iyo sifaadda alleh ayay ku xadgudbeen sadii la rabay in loo qaato ayay ka badbadiyeene way gudbeen sidii si aan bannaanayn ayay ku dhaceen waaye waa quluhu hooshiisii ayib aljahmiya waxaa waaye waa qolo u nasba sheeganayso ninkii la dhahayay jahm ibnu safwan aljahmiyatu waa hum atbaacu jahm ibnu safwan way atbaacu jahm ibnu safwan waaye ayib jahm ibnu safwan ninkii la dhahayo kooxdii raacday oo u nisba sheeganaysa waay kooxdii u nisba sheeganaysay jahm ibnu safwaanna waa magaciisii horta waxaa la yidhaahdaa jahm jahm ayaa la yidhaahdaa ibnu safwaan kuniyadiisiina abu mixras ama abu mixris ayaa la yidhaahdaa abu mixrisin abu mixris waay asamarqandi atirmidiy asamarqandiyu atirmidiyu ayib abu mixris abu mixris asamarqandiyu atirmidiyu ayib alimaamu الdahabi raxmat ullahi alayh kitaabkiisii miisaan alictidaal asagoo kaga hadlaayo wuxuu leeyahay jahm ibnu safwan abu muxriz aلsamarqandi aلtirmidi aلdalu اlmubtadicu aلdalu almubtadicu aلdalu almubtadicu ra'su اljahmiya waaye ra'su الجهمية هلك في زمان صغار التابعين هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما لكنه زرع شرا cadiima waayahay wuxuu leeyahay horta jahm magaciisii waa jahm ibnu safwan waaye abu muxris ayaa la yidhahdaa kunyadiisiina samargandi reer samargandi loo nisbeeyey atirmidi haddana reer tirmidi loo nisbeeyey magaalada tirmidi addaalu waa mid lumay wuu dhahay almubtadicu oo bidci sameeyey mubtadica ah waana ra'suljahmiya jahmiyo madaheedii waaye mada jahmiyada madaheedii waaye inta badan qolada loo nisbaynayo jahmiyada waa ayaga waaya shaqa seekhiisiina waa jacd ibnu dirham halaka waa halaagsamay fi zamani safwa fi zamaani sigaari taabiciin taabiciinta ee kuwoodii yaryar zamankooda ayuu halaagsamay ayuu dhahay wamaa calimtuhu mana ogi kumana ogi ninkaasi jahamka ah rawaa shay-an inuu warinaayo wax way axaadiista nebiga ka mid a wariyey ma ogi ma ogi buu dhahay idan aharka waa ninkaasi waa nin aharka ka haajiray buu ahaa ahlul aharna waa necba sidaa daraaddeed ahlul aharka wuxuu dhihi jiray alxashawiya wuxuu ku magacaabi jiray ahlul ahar hee ahlulxadiid wuxuu ku magacaabayay alxashawiyatu xashawiyo ah waayahay xashawiya ayuu ku magacaabi jiray idan wuxuu leeyahay dahabi wamaa calimtuhu rabaa shay-an laakinahu zaraca wuxuu abuuray ninkaasi beeray sharan shar sharkaasoo cadiima oo weyn ayuu abuuray waay ayib waayahay miisaanka ayaa saas ku sheegaya siyarka naftirkiisii waa ku sheegaya ibnu kathiir naftirkiisa waa sheegaya way ka hadlaan ahlul mucarikiinta waayahay majaalada koowaad afar boqol labaatan iyo lix afar boqol labaatan iyo lix qutila sanata hamaani wa cishriina wa mia waxaa la dilay boqol iyo labaatan iyo sideed ninkaani jahamka ah waxaa la dilay qutila waxaa la dilay sanata hamaaniya wa cishriina wa mia boqol labaatan iyo sideed markii hijrada laga joogay ayaa la dilay calaa yadi salma ibni axwaz calaa yadi salma ibnu ama ibni axwaz salmi ibni axwaz ninka la dhahayo gacantiisa lagu dilay waayahay naa'ibu marwa naa'ibu marwa marwo meesha la dhahayo naa'ib ka ahaa waayahay ayaa ninkaasa dilay almaaziniy ninkaasa waay almaazini salmi ibnu axwas almaazini salmi ibnu axwas almaazini wa kaana saaxibu shurda ama saaxiba shurda bani umaya fi khuraasaan reer bani umaya ciidankoodii ayaa saaxibkiisu ahaa oo mas-uul u ahaa fii khuraasaana waddanka khuraasaan dhexdeed ninkaasi ayaa dilay marka ninkaasi ayaa dilay ninkaasi ayaa dilay waayahay ee ninkaasi oo jahm la dhahayo marka sifaada alle iyo asmaa'ada waa inkirayaa wuxuu qabay naag naagtiisii haas buu lahaa isagan ayadana daaciyad bay ahayday madhabkiisii ee dadku ugu yeeraysay wa kaanat lahu imra'a ismuha zahra naag buu qabay magaceeda la yidhaahdo zahra wa kaanat daaciyatan ilaa madhabi zawjiha jahm wa kaanad waxay ahayday ayadana daaciyatan mid daaciyad ah dadku u yeerayso dumarka u yeerayso ragga u yeerayso naftirkiisiiba ilaa madhabi zawjiha ninkeeda madhabkiisii oo jahm ah ayadba khatar ay ahayday naftirkeeda waayahay asmaci waa gaalaysiyey qolaa ka soo baxay fatwo ayada ka soo baxday darteed darteeda ayo kelmadaasi gaalnimo u xukumay alasmaci alasmaci ayib jahmn wuxuu ahaa nin aad iyo aad u fasiixad badan xag oo hadalka ahaan wa kaana jahm fasiixan da lisaanna bay dhahaan culimadu wa kaana jahm fasiixan da lisaanin mid fasiixa carabkiis carab u saaxiiba carab u saaxiiba maana wadaa fasiixnimadiisa khatar ay tahay laakiin fasiixo xaq lagala leexday waxba ma anfacayso waxba ma anfaxayso ayib ninkaasi khulaasadiisii markaas markii intaas kaga soo laabanno idan asagaasi ayaa qoladii u nusba sheeganayeen ayaa la yidhaahdaa jahmiya jahmiya kuwaasaa la yidhahdaa idan hulaadoodii way marka laga hadlay hadda hulaadoodii ayaa laga hadlayaa waayahay wuxuu leeyahay marka musanifka aaa'ifatu athaniya athalithatu daa'ifada saddexaad ghulaatu ljahmiyati jahmiye ghulaadoodii waaya iyo wlqaraamito iyo qaraamito alqaraamida ayadana waxay dhaheen culamada waa xarakatun baatiniya haddaama alqaraamidatu hiya waa xarakatun waa xarako baatiniyatun baatini loo nasbeeyey haddaama oo haddaama ah caqiidada dhinaceedii oo kaka baaba'day ka dunsan waay tantasib waxay u nisbe sheeganaysaa ilaa shaksin ismuhu xamdaan ibn alashcaf la yidhaahdo tantasib waxay u nisbe sheeganaysaa ilaa shaksin qof xaggii nin xaggiisii ismuhu magaciisi la yidhaahdo xamdaan ibn alashcaf nin la yidhaahdo hamdaan xamdaan bilxa xamdaan ibn alashcaf wayulaqabu biqarmat waxaa loogu naanaysayaa qarmat biqarmat liqisari qaamatihi wa saaqayhi ay dhaheen culamada liqisari qaamatihi wa saaqayhi gaabnaantiisii iyo xoogdihiisii gaabnaantoodii ayaa looga magacaabay hee qarmad way nin gaaban ee kubabkiisiina gaaban yihiin way aad u gaaban buu ahaa kubkiisii waa gaabnaa kub mataqaanaa kub ewa saaqa waay saaqiisii ay gaaban yihiin yulaqabu biqarmad liqisari qaamatihi jooggiisi waa gaabnaa horta aad u gaabnaa wa saaqihina may gaabnaayeen labadiisii saaq may gaabnaayeen waay qoladaas ayaa ayana ninkaasi ayaa loo nis oo u nisba sheeganayaan ayadoo faahfaahaysan mara noo imaan doonta insha allah intaasi ka faahfaahaysan iyo walbaatiniya iyo baatini waay iyo baatiniya walbaatiniyatu hum nafsu lqaraamidati bay dhahan culimada walbaatiniyatu hum e nafsu lqaraamidati waay qaraamidada nafsidoodii waaye qaraamidada nafsidoodii waaye ayib whum akfaru min alyahuudi wاnasara buu ku tilmaamay shekhulislam ibn taymiya raxmat ullah alayh wahum akfar min alyahuudi wاnasara waxay ka gaalnimo badan yihiin yahuudiyo nasaar shekhulislam ibn taymiya raxmat ullah alayhi wuu sheegaya majmuc fataawa majaaladka soddon iyo shan safada boqol labaatan boqol afartan iyo sagaal safada soddon iyo shan boqol afartan iyo sagaal waayahay qoladaasi waaya iyagana laakiin culamada waxay dhaheen kuwaani magacyaashan hadda loo sheegay kulligooda waa jahmiyiin kulligooda waa jahmiyiin ayaa lagu magacaabaya kulligoodii jahmiyiin ay ku lagu magacaabaya asheekhu lislam ibnu taymiya raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya intan dhammaantood inay jahmiya yihiin ka soo naqlinaya culamada ahlusunna waljamaca qaar ka mid ah wa culamaau sunnati kabni lmubaaraki wa axmed wa isxaaq walbukhaari yusamuuna haulaai jahmi haulaai jami jamiicahum jahmiya kulligood sheekh ibnu taymiya wuxuu leeyahay wa culamaau sunnati culamada sunnada culmadoodii kabni lmubaaraki oo kale cabdullahi mubaarak wa axmed oo kale wa isxaaq ibnu rahweyhi oo kale walbukhaariyi oo kale hee yusamuuna way magacaabayaan haaulaa'i kuwan jamiicahum dhammaantoodii jahmiyatan ay ku magacaabayaan jahmiya ayay ku magacaabayaan way majmuul fataawa ka firinaysa mujaladka sideedaad laba boqol labaatan iyo sagaal iyo laba boqol labaatan iyo sagaal way mujaladka sideedaad laba boqol labaatan iyo labo waayahay laba boqol labaatan iyo labo waay labaatan iyo sagaal dhesa laba boqol labaatan iyo iyo sagaal laba boqol labaatan iyo sagaal waa isku mid marka kuwaan dhammaantoodii dhammaantoodii waa isku mid baabkan markii la joogo ee isku si ay aaminsan yihiin kulliga meeshaan intan lagu sheegay qaraamidan iyo baatinidan iyo jahmiyadan kulligoodii waa isku mid halboos ayay soo galayaan waay halboos ayay soo galayaan alimaam ibnu xabiif abu xaniifa raxmatullahi caleyh alimaam abu xaniifata raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay asagoo jaham ka hadlayo afrada jaham fi fi fii nafsi tashbiih xataa qaala in allaha laysa bishay abu xaniifa wuxuu dhahay aniljaham xaggiisa soo ka hadlayo afrada jahmun fi nafyi tashbiih xataa qaala in allaha laysa bishay afrada waa xadgudbay jahmun jahm fii nafyi tashbiihi tashbiiha nafyintiisa ku xadgudbay xataa qaala ilaa uu dhahayba in allaha ilaahay laysa bishayin waxba ma aha si tashbiih u anfinaya uu socday wuxuu gaaray ilaahay waxba ma aha buu dhahayba abu xaniifa raxmatullahi caleyh ayib xalis way marka meeshaasi kooxdaasi ayaa intaasi khulaasadooda tahay ayaan dulmarayna wayn ka gaarna fiiri marka hulaat ljahmiyati waaye kooxda saddexaad iyo wlqaraamidati qaraamido waaye iyo wlbaatiniyati baatini waaye iyo waman qof waaye tabica huwa manka raacay hum qoladaasi raacay sida kalfalaasifati wagayrihim waaye hee wadariiqatuhum haddaba markii aan soo ogaanay saddexdaas qolo inay kooxdii saddexaad ay yihiin saddexdaas ku kooban yihiin kooxdii saddexaad inay yihiin saddexdaasi qaybood iyo keyrkood haddaba dariiqood muxuu yahay waa kana shubahadooda maxay tahay kusoo xib jawaabtoodan maxay tahay kusoo xibjadeen soo maa ruduudtoodii wa dariiqatuhum qoladaasi dariiqadoodii annahum ayaga yunkiruuna waxay inkirayaan alasmaa way asmaada allay inkirayaan iyo wasifaati ayay inkirayaan way walaa yasifuunah kuma sifaynayaan allaha alle tacaala sareeye ilaa binafyi mooyaane waay nafyo mooyaane ilaahay wax kale kuma sifaynayaan nafyigaasoo almujaradi ka qaawan oo ka dhartiran can ilihbaati ihbaat xaggiisa ka dhartiran sida madmuunkii aan soo marnay qaa'idooyinkii aan soo marnay madmuunkoodii marka waxaa sida laga fahmaayo ama dibniisan yahay nafyigii waa laba nooc soo ma nafyi oo mujarad can ilihbaati ah iyo nafyi oo hee bididdi biihbaati diddi kamaalihi ah soo ma biihbaati diddi kamaalihi labadaas waa nafyi hadduu yahay hee biihbaati diddi kamaalihi hadduu yahay waa sax waa soo marnay in badan soo ma nafyigi hadduu yahay almujarad an ilihbaati hadduu yahayna waa mid sax a maha kaasi waa kii la dhahay laysa bishayin waay nafyi mahad waay nafyi mahad waay ayaga marka allo waxay ku sifaynayaan nafyi oo maxdi ah waay biithbaati diddi alkamaal maaha laakiin nafyi mahad ay ku sifaynayaan ma jeeda saas wa walaa yasifuuna ma sifaynayaan allah alle tacaala sare ilaa binafyi nafyi mooyaane nafyigaasoo almujaradi ka qaawan can alihbaati way sugid wax la yidhaahdoba wayaquuluuna waxay odhanayaan ina allaha huwa almawjuud lmuطlaq bishardi aliطlaaqi waxaday qaldan yihiin in fahamkoodina waa dhib badan yahay maxaa laga wadaa isla markii waxaa laga yaabaa warkaan markii idinku dhacayba maxaa laga wadaa saas inaad dhahdaan wixii horena waa idinku socdanaysay soo maa haddaba fiiri waa saas way wax qaldan saasayba mar walbo fahamkoodii waa waa adag yahay waxay leeyihiin wayaquuluuna waxay odhanayaan oo ayaga ictiqaadkoodu yahay ina allaha alle huwa alla almawjuudu almuطlaq way almawjuudu waa mid mawjuud ah almuطlaqu haddana la iطlaaqay bishardi iطlaaqi iطlaaq ayadoo la shardinaayo ilahay saas way dhaheen saan haddaan ku dayno ma la fahma lama fahmaayo maxay ka wadaan marka saas tacliiq hoos sharaxa qofkii haysto wuxuu qoraa fiiri ama dhamaan waa idin qoraa tacliiq ma jirdan haye fiiri macnaa qowlihim qowlkooda uu macnihiis waxaa waaye bishardi aliطlaaqi ay dhaheen annahu alle muطlaqun waa wuu ka daysan yahay can ayi sifatin sifo kasta waa wuu ka daysan yahay sifadaasoo hubuutiyatin ah saas way macnihiis shardi aliطlaaq waxay ka wadaan alle wuxuu ka daysan yahay oo marnab aan loo sugaynin sifaadka hubuutida maxaa dhahay waxay leeyihin lianna sifata tuqayidu lmawsuuf sifada waxay qayidaysaa mawsuufkii waayo haddii sifo loo sugo lagu sifeeyo ee way xiraysaa saasaa loola jeedaa ayaa la fahmayaa macnihii loola jeedan waa la fahmaya waa la qaadanaya soo maha saasay diidan yihin ba marka haddii siba loo meel lagu xidho haddii sifada alle mutlaqa laga soo leexiyo oo meelba lagu xidho waxaa ka dhalanayaa meel ku-xidhadaasi makhluuqi sifadiis meel ku-xidhnayti ee shibaya shibakaasa ka cararayna leynayna fiir idan thubuuti waa la yidhahdo e looma sugo allah sifaada thubuutiya looma sugo sifadiis waa manfi nafyi mujarad oo ah hadduu yahayna saana laga wada waayo macno looma sugaa laga wadaa saasi annahu muطlaqun can ayi sifatin hubuutiyatin lianna sifata tuqayid tuqayidu almawsuuf saas ayaa tacliiqa ku leeyahay waa yahay macnaheedana waxaa laga wadaa mawjuudun almawjuud اlmuطlaq bishart liطlaaqi macnihiisa maxaa laga wadaa mawjuudun mujaradun can kuli sifatin waayo mawjuudun mujaradun can kuli sifatin can kuli sifatin waayo mawjuudun mujaradun can kuli sifatina laga wada macna alla waa mawjuud laakiin mawjuudkiisii wuxuu ka qaawan yahay sifo kasto sifaba looma sugaayo waay sifaba looma sugaayo isim looma sugaayo sidaas way macnaheed ina allaha alle huwa alle almawjuudu waa mid mawjuud ah oo jiro waay horta hee laakiin mawjuudkiis muxuu yahay almuطlaq ah mawjuud muطlaq ah waayo mawjuudkiisii mawjuud mulaqa oo wax lagu xiray aan jirin oo sifo lagu xiraayo aysan jirin oo mawjuud mulaqa iska awa haye bishardi aliطlaaqi iطlaaq ayadoo la shardinayo oo maxay meelisha ka saarayaan taqyiid way iطlaaq ayadoo loo shardinayo mawjuud mulaqa ayuu qabaa bishardi aliطlaaqi iطlaaq ayadoo la shardinayo iطlaaq ayadoo la shardinayo waay oo waxba aan loo sugaynin waay mawjuud wuu yahay laakiin wax sifo ah kale loo sugayo ma jirto waay hataa mawjuudkiisii keligiis mdki markii loo daayo sifo waa naqan lahaa waxay leeyihiin mawjuudkiis he muطlaq way haddana meel ba kuxun xirna arrinkaasina waa arrin oo caqliga keligiisii lagu sawiranayo waaye mooyaane xaqiiqa ma laha ruduud ruduuddoodana waa noo imaan doontahe waa wax caqliga keligiisii e lagu sawiran karo macquulku naqda caqliga keligiisi lagu sawiran karo laakiin xaqiiqa aan lahayn waay waaqic haddii loo laabto ee xaqiiqa ma laha xaqiiqa ma laha waxaa laga yaabaa caqliga maraha qaar wax aysan jirin inuu iska sawirto waa dhici karta sooma waa dhici karta wax gaaban wax dheer wax madow wax caddaan ah wax hasi ah qalbiga mara qaarkood maskaxda inaad iska sawirto waa dhici karta sooma laakiin xaqiiqaha markii loo soo baxo waxaani wax xaqiiqaha ma aha suurtagal ma aha sidaas ula jeedaan sida yad oo kale markii la iska idlaaqo yad gacan meel loo lagu qaydaynaysan jirin gacan keligeeda la dhahay gacan gacan gacan waa mawjuudkeed muxuu yahay mutlaq way soo maha meel ku xiran ma laha haddii laakiin loo idaafay alleh yadullaahi ha meela lagu xiray macno yeelanaysa soo maha yadulmakhluuqi markii la dhahna macno yeelanaysa meela lagu xiray yad keligeed iska meeshan iska taagan waay yad keligeed meeshan iska taagan ma la sawran karaa marka caqliahaan waa waa la sawran karaa laakiin xisi markii loo laabto waaqicigi loo laabto gacan keligeeda meel iska taagan ma dhici kartaa maya ma dhici karto ma ma dhici karto waay idan sidaasi markii lasoo khulaasayo ayuu yahay firi marka waay ayib falaa yuqaalu waxay leeyahay marka firi falaa yuqaalu lama dhahaayo falaa yuqaalu lama dhahaayo huwa alle mawjuudun waaye keligiisa ma dhahayo waaye mawjuudun lama dhahayo mawjuud almawjuud almutlaqu bisharti itilaaqi ayadoo ayadoo aan la dhihin intaas isku xirin aan la dhihin he mawjuud keligiisa lama dhahayo haddii mawjuud la yidhaahdo hee sifo way naftirkee soo maha sifatu lwujuuda laga helaa soo maha saasay u diidan yihiinba falaa yuqaalu lama dhahayo huwa alle mawjuudun waaye lama dhahayo waaye walaa xayun waaye lama dhahayo mid nool waaye walaa caliimun waaye lama dhahayo waaye walaa qadirun waaye lama dhahayo waaye wainamaa maxaa loo diidaya marka in saas la dhaho wainamaa an kale maahane haadihi tan asmaa'u magacyaalo waaye oo limakhluuqaatihi makhluuqaadkiisii u sugnaadeen mawjuud waa magac ilaahay makhluuqiisu iska leeyahay waaye xayi makhluuq sifadiisii waaye caliim makhluuq sifadiisii waaye ee magaciisi waaye qadiir waa makhluuq isimkiis magaciisi waaye waxaan dhan waxaa magac ay u yihiin makhluuqaat ila ay leeyihin aw majaaz waa iska majaaz waay majaaz ahaan wax loo dhahayo waay aysan jirin waay haye dhibka maxaa u geysanaa firi marka maxaa yeelay lianna ihbaata dalika yastalzimu tashbiihahu bilmawjuud alxayi alcaliim alqadiir ilayhim ujeeda lianna ihbaata dalika kaa sugudiiskee asmaadan la soo sheegay mawjuud iyo xay iyo caliim iyo qadiir intaan la soo sheegay sugudoodii yastalzimu waxaa ka laazimaya tashbiihahu tashbiiha alkhaaliqi khaaliqi shiibahidiisii bilmawjuudi mawjuud ku shiib lagu shiibahayo mawjuudkii alxayi nool alcaliimi oo cilmi leh alqadiiri oo awood leh ayaa shiibahaya ay leeyihiin alla yaa waxaasi shiibahaya marka ilaahagoodii hee awoodna ma laha caliimna ma aha mid noolna ma aha muxuu yahay marka mid cadami waay macbuudkoodii waa cadami mid aan jirin buwaybe waxaan jirin ay aabudayaan hadalkii imaamu abi xaniifa ayaa ku dhabo waay soo maha ma jiro ilaaha jarabo ma aha ka dhalanaysa markas si loo anfinaya ilaaha jarabo ma aha waxaan looma sugaayo waxaan looma sugaayo si loo lahay eber waay waxba ma jiraanba ban saasaa ka dhalanaysa wayaquuluuna waa kana waxay odhanayaan ويقولون waxay ohanayaan إن صفة صفada عين الموصوف وإن كuلa صفة عين الصفة الأخرى waxaan wax suurtagala maha fiiri may leeyihin إن صفaةa صفada hee عayn الmawصuufi mawصuufka cayntiisi waay صifada iyo mawصuufka waa isku mid mawصuufka صifada waay صifadana mawصuufka waay isku mid waay صفada عين الموصوف way نفس الموصوف way saasay leeyihin أهل السuنan may qabaan الصفة غayر الموصوف way soo ma غayر الموصوف الصفة غayر الموصوف موصوف غeyrkiisi way waa ku sifaysan tahay waa mawصuufkii lagu sifaynaya waa wax lagu sifaynaya wax gaar isku istaagan ma aha laakiin waa lagu sifaynaya mawصuuf asifatu tatbacu almawsuufa dhahan soo maa mawsuufkay raacda ee mawsuufii sifo waa kala laba soo maa mid waa sifadii naftirkeed mawsuufkan waa kii sifadan lagu sifeynaya soo maa ayaga waxay leeyihin isku mid wayba waa isku mid waaye wax la kala duway ma laha ina sifata sifada عين الموصوف موصوف عينتي سواي وإن كل صفة صفة كستنا عين صفة الأخرى واي صفة أن صفة كلا نفت هذه واي يروح إليهم صفة اليد إيه صفة القدرة اسمد واي صفة اليد وصفة القدرة صفة القدرة وصفة اليد صفة الحياة وصفة السمع صفة السمع وصفة الحياة saas hee sax ma aha xuduudoodii dhan ayadoo faahfaahaysanaa noo imaan doonto insha allah saasay leeyihiin hee falaa farqa ma ujeedaa falaa farqa bayna alcilmi alqudrati walsami walbasari wanaxwi dalika wax loo kala qaadaya maba laha waad yaabaysa waxaan ay dad oo waxaan sheega oo sheegaayo oo muslimnimo sheeganayo ayaa jira isma dhahinin markii hore soomaali haddii hadda aragtay waad yaabaysaa xaqiididaadii waxaa kuu noqonaysa macaan soo ma saasi waaye ya wabadidiha tabayan inshaa wixii sax ictiqaadkaada saxaga ka soo horjeeday markii aad aragto kaagi waa kuu macanaanaya soo ma waxaan ayaa qof aaminsan ilaahagiisi ka aaminsan sidaa daraaddeed laakiin qoladan ahlu sunnahe way gaaraysiiyeen soo maha wax ka badan shan kon culamada ahlu sunnaha ka mid ah soo ma waaya ibnu qayim sidii abyaadiisii ku jamciyey waa gaalo marka qoladan waa gaalo kufaar waayo ya qaraamadadan waxyaabahaasi hadda waan soo marray akfar min alyahuudi wanasara ibnu taymiya u leeyay sooma akfar min alyahuudi wanasara ninkaan hogaaminaya marka falaa farqa kala qaad ma laha bayna alcilmi cilmiga beenkiisii walqudrati qudrada beenkeeda lama kala qaadayo waa cilmigana qudrada way qudradan waa cilmi isku mid waaye والسمعي سمعي والبصر لما كلا قال سمعي وبصر بصر وسمعي ونحو ذلك أنت صحيح لم يدعي قبان وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد الله سبحانه وتعالى